saddex sano ka hor qofna maanay ku fikirayn inay imaanayso dowlad awoodda bil walba inay qof walba mushaarkeeda siiso ciidanka dib u habayso dalka daynta ka cafiso awoodda iyo sharafta iyo qarannimada iyo magaca ummadda soomaaliyeed dib usoo noolayso qofku uu ku qanco soomaalinimadiisa jid adag baa naga horeeya laakiin laba sano iyo bar ka hor ayaan u sheegay shacabka soomaaliyeed inay naga horeyso meel barwaaqo ah afartan iyo shantii milyan oo ugu horreysay bangiga adduunka caawa ayuu ku soo diray akoonka dowladda soomaaliyeed horaan u sheegay inaanan rabin inaan malaayiin ka shaqayno laakiin inay billions of dollars ummadda soomaaliyeed gacantooda gasho ganacsato dhallinyaro rag iyo dumar haddii laakiin aan aamino inaan isku filannahay annaguna aan ka shaqayn karno